doctor cabdifataax aadan cismaan oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasusay cudurrada ku dhaca indhaha iyo daweyntooda oo u waramay redio baarula ayaa macalimiinta goobaha waxbarashada ugu baaqay inay la socdaan hab aragga ardayga ay wax barayaan si looga hortago cudurrada qarsoon ee saameynta u geysan kara indhaha dhakhtarka ayaa goobaha waxbarashada ee beledweyne u diyaariyey qorshe baaritaano lacag la-aana loogu sameynayo ardayda si loola socdo xaaladda indhahooda redio baarulo ayuu uga waramay waxaa ku dhaliyey inay qorshahan u diyaariyaan goobaha waxbarashada beledweyne si ay uga faa'iideystaan ardayda waxaa jira iskuullo ee magaalada ku yaallo macalimiintu kuma baraarugsano inay ardayda ee jag ab ku sameeyaan controlan araggooda example cunuga haddii uu safka hore soo fadhiisto uu ka uunan fadhiisanaynin gadaal dambeeto mar walba isku dayo inuu safka hore fadhiisto waa in la weydiiyaa sababtuu safka hore ku fadhiisanaya macalinka waa inuu control leeyahay uu dhihi karaa ardaygan inuu isweydiiya ardaygan sababta usoo fadhiistay maxay tahay safka horeeto haddii uu yidhaahdo macalinka ma arkaayo haddii aan fadhiisto safafka dambeeto sabuuradda waa inuu dhakhtar la xiriirsiiya marka hore ehelka u wacaya ama aabihii ama hooyadii wixii jooga ama qofka mas-uulkaah ka wacaya markuu waca kadibna waxaa loo loo salogaraynaya dhakhtarkii jag ab u sameyn lahaa waa in loo geeyaa ischool screenina jira mararka qaar la sameeyo oo hadda ka horba aan sameynay haddana waxaan codsanaynaa iskuullada inay naga soo codsadaan inaan ischool screen u sameyno si free ah wax shardiina kuma xirno faa'iidada ku jirta waxay tahay ardayda inayna ka caajisin marka ugu horreyso horta araggooda inuu fiicnaado ardayga wax u dhigayo macalinka faa'iiday u tahay labo ardaygana faa'iida waxa u noqonayso inuusan waxbarashadii ka harin oo arag fiican asagoo hayo uu joogo iskuulkiisa laba waalidka waxay ogaanayaan in cunugan araggiisa yar yahay horena waxaa loo sii ogaanayo erla in diagnos laga gaaro cunuga okyaal la siiyo haddii laakiin haddii la sii waayo mxuua okyaal uu qaado waa waxaa dhici karto wax la dhaha ilazy ishu ku dhacdo oo ishu arag fiican ay keeni wayso mustaqbalka cunugana araggiisa intaas ku gaabnaado marka si taas looga badbaado waa in la helaa marka ugu horeyso inuu qaato ookiyaal araggiisana developmenta ku sameynayo arag fiicanna uu ku helayo waxbarashadiisana uu caajiska gelin marka bukaa qofka ardaygaana faa'iida ugu jirto dadkii ehelkahana faa'iida ugu jirto waxay ogaadeen erlige inaan hadhowti la maanaj garee waayo inay hadda sii ogaadaan macalinkii iskuulkiina faa'iida ugu jirto ardaydii leesinimo intay uga tegi lahaayeen inay wax u jeedin waxaa fiican inay ardaydii sii joogaan wax bartaan baaritaanada lacag la-aanta ee loo sameynayo ardayda ayaa loogu talagalay in wax looga qabto cudurrada ku dhaca indhaha ee ka hortagga leh kuwaasi oo aysan dadka ku baraarugsaneyn